بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii usuul iimaan sheekh maxamed cabdilwahaab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix ibn cabdilcasiis ibn maxamed ibn ibraahim al sheekh waxaan soo gaarnay baabkii saddexaad baabu qowli illaahi tacaala wma qadaru llaha xaqa qadrihi waalardu jamiica qabdathu yowma alqiyaama alaaya waxaan maraynay xadiidkii shan iyo soddonaad wuxuuna ku saabsan yahay weyneynta alle iyo inaan alle maaragtay laga dhigi karin ergo khalqigiisa looga dhigi karin oo ka ergeeyo oo isagu isagu alle maaragtay wasiilo laga dhigto وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي رسول قال صلى الله عليه وسلم وحا يمد من أعرابي وباديك يمد فقال وحير يا رسول الله رسول قال لو جهدت الأنفس أدبى الله دبتوذو يرى رسول قال لو oo nafteennii waxa soo gaaray mashaqo aada u weyn iyo dhib badan wadaacat alciyaalu ciyaalkiina waa dayacmeen oo macnaha waxba looma hayo waay dadkii maaragtay annagu aan maamulaynay ama wax naga sugaayey haween iyo iyo caruurba leh iyo wixii kaloo maaragtay nagu hoos noolaa iyagina waa dayacmeen wanuhikat ilamwaalu amwaasheennina waa naaqustay waxaa la yidhaahdaa nahakat lxumaa ay adcafathu aada bay u jilcisay waay marka qofku maaragtay qandhadu ka badato marka xoolihiina aada bay u baabi-aan waay wahalakat ilancaamu xoolaheenniina waa baabi-aan iyaguna oo geelii iyo lo-dii iyo arigii faistasqi illaaha lana alle roob noo weydii inuu na waraabiyo inuu roob na waraabiyo fa innaa nastashficu bika cala allah adigan kaa dalbaynaa inaad noo ergeyso alla nooga ergeyso oo waa kugu tawasulaynaa wanastashficu billaahi caleyka allana waa ku tawasulaynaa inuu adiga nooga kaa ergeeyo qaala rasuulu lahi sal sl rsulka allah wuxuu yidhi weyxaka warbeela kugu dhacday weyxaka iyo weylaka waa isku macnaa la yidhi laakiin xoogaa weyxakada waxaa ku jira inaad qofkii uga baqayso inuu simbirraxdo iyo yaa ku jirta laakiin weyrarkadu iyadu waa habaar waa halaag laisku habaarayo marka yacni hadda habaar saxa lagama wado wayxaka warbela kugu dhacday atadri maa taquulu waxaad ku hadlayso ma garanaysaa wasabbaxa rasuulu llahi sala alla alay slam rasuulka allana subxaana allahi buu yidhi famaa zaala yusabixu kama aanu zuulin rasuulka sal ly slam inuu tasbiixsanaayo xataa curifa dalika fii wujuuhi asxaabihi ilaa asxaabtiisii wejiyadooda laga garto xanaaqii maaragtay galay rasuulka sala alla ly slam iyo dhibsigii uu dhibsaday ninkaas acraabiga warkiisa uu aada ula weynaaday yacni rasuulka sal ly slam isbeddelkii ku dhacay iyo xanaaqii galay waxaa laga dareemay saxaabada wejiyadooda sala allahu alay slam uma qaala wuxuu yidhi marka rasuulku sal ly slam weyxaka war maaragtay bela kugu dhacdaye inahu laa yustashfacu billahi calaa axadi min khalqih alla laguma tawasulo oo looguma tawasulo axad wixii uu abuuray isagu ka mida sha'nu llaahi acdamu min dalik arrinka alle intaa waa ka weynya weyxaka warbela kugu dhacday atadrii ma allaahu alla ma garanaysaa ina carshahu calaa samaawaatih carshiga alla samaawaadkiisuu ka sarreeya xadiidkan abu daawuud baa weriyey abu daawuudna wuxuu yidhi isagoo ka hadlaya raggii weriya xadiidka qaar ka mida ibnu bashaar waa maxamed ibnu bashaar wuxuu yidhi buu yidhi oo macnaha riwaayadiisa ku jirtay ina allaha fowqa carshihi wa carshuhu fowqa samaawaatih alle carshigiisuu ka sarreeyaa carshiga allana samaawaadkiibuu ka sii sarreeyaa ina carshahu calaa samaawaatihi lahaakadaa riwaayadan marka axmed ibnu saciid saanay leedahay ina carshahu calaa samaawaatihi lahaakadaa carshiga alleh samaawaadkiisa sidaanoo kaluu ku yahay wa qaala biasaabicihi midla alqubati calayh wuxuuna ku ishaaray rasuulku sal ll ly slam farihiisa sidii qubadii oo kale inuu ku yahay samaawaadka wa innahu carshigiina laya'itu waa u dhawaaqaa bihi atiita alraxli biraakib sida kooruhu ula dhawaaqo midka saaran marka kulley sheikhu wuxuu leeyahy rawaahu axmed oo abu daawuud baa wariyey xadiidkan laakiin nusakhda maaragtay badankood waxaad moodaa kuma jirto axmeddaas nusakhda macnaha kitaabkan usuul imaan laftiis kuwa taxqiijiya waxay sheegeen nuskhatu lxusayin nin la yidhaahda unbaa lagu arkay axmed marka waxaa waxaad moodaa inuusan musnadka ku jirin sheikh shaarixa wuxuu yidhi xadiidkan sanadkiisa dacfi baa ku jira iyo taagdaro culamo badanna way ka hadleen wadaadka xaashiyada sameeya wuxuu leeyahay culamada qaarkoodna waa saxiix bay yidhaahdeen waxaa ka mid a khatiib albaqdaadi kitaabkiisa taarikh baqdaad buu saas ku sheegay ibnu teymiya kitaabkiisa bayaan talbiis aljaamiyu saas ku sheegay ibnu qayim xaashiyada uu ku leeyahay tahdiib sunan yuu ku sheegay laakiin wuxuu leeyahay shaarixu culummada sunnadu kama aanay zuulin inay isku raacraacaan inay soo arooriyaan xadiidkan oo arkimay siduu ku leeyahay kitaab caqiidada laga qoray ama kitaab ma arkay siduu ku leeyahay kitaab sunnada ama caqiidada laga qoray oo ka maran xadiidkan soo aroorintiisa sababtuna waa maxay wuxuu ku tusinayaa laba arrimood oo lagu yaqaano hadalka ahlu sunnada arrinka koowaad waa maxay waa in alle uu khalqigiisa ka sarreeyo taasina waa arrin tawaaturtay xagga maaragtay sharciga oo axaadiista ku soo aroortay ay mutawaatir tahay aayaadkuna ay bilaa xisaab yihiin culamada qaarkood ilaa kun ay gaarsiiyaan marka adiladu aad bay u badan tahay kitaabkai sunnada kutusinaya in alle khalqigiisa ka sarreeyo ay ku gaalaysiin jireen waaye dadka khilaafa masalada labaadna waxay tahay in carshigu uu cirka ka sarreeyo iyaduna waa arrin agtooda ka sugan oo carshigu macnaha samaawaadka dhexdoodu ku yaallaa ma lahan waxaana marka lagu radinayaa arrinkaas kuwa falaasifada ah ama muctasilada iyo duulal kale oo carshiga tilmaamo kale ku sheega waxaa kaloo ku jirta xadiidka baraarujin in carshigu uu leeyahay lugo uu ku taagan yahay sababtoo calaa samaawaatihi lahaakadaa yuu yidhi wa ashaara biyadii mitla quba yani sidii qubad oo kale ayuu ishaaray wa qaala biasaabicihi mitla alqubati calayh wuxuuna ku ishaaray farihiisa mitla alqubati calayh carshigu inuu samaawaadka ku yahay sida qubaddu ay waxa ka hooseysa ay ku taho oo kale yani qubo yaa la yidhaahdaa iyo qubad intuba af soomaaliga waa waa ku jirtaa mathalan waxay yidhaahdaan yani qubadda nuskeeda sare oo kale wax u eg waayo masaajidda iyo waxaas dadka qaarkood dul saaraan qaarkoodna guryaha iyo waxaasay ku dhistaan marka qubaddu dadku waa yaqaanaan waxaan malan qubad waa la yaqaanaa shaarix marka wuxuu leeyahay waxaa kaloo ku jira baraarujin in carshigu uu leeyahay tiirar in carshigu uu leeyahay lugo uu ku taagan yahay sababto wuxuu yidhi calaa samaawaatihi lahaakada carshiga samaawaadkiisu sidaan oo kale uu ku yahay markaasuu sidii qubadii oo kale uu gacantiisa ku ishaaray sidii qubadii oo kale ayuu gacantiisa ku ishaaray waxaana lagu radinayaa dawaa'ifta dhunsan qaarkood oo baabkan ku dhunsan maqsuudku wuxuu yahay buu ku leeyahay marka in ahlu sunnuhu ay isku waafaqsan yihiin oo wax khilaafa u dhexeeya aanay jirin inay xadiidkan ku soo arooriyaan adilada isnaadkiisu marka inuu taag daran yahay wuxuu leeyahay ma keensanayso inaan la soo aroorin sababtoo ah labadii arrimood oo lasoo sheegay yaa ku guda jira oo ah sarrayntii alla khalqigiisa uu ka sarreeyey iyo in carshigu samaawaadka uu ka sarreeyo arrinka saddexaadna ee uu xadiidku kulansanaayo waa in carshigu uu dhawaaqaayo macnahaasuna xadiidkaas unbuu ku soo arooree meel kale laguma hayo waxaa dhici karta lafdiga ma jirto lafdi lama hayo laakiinse macno ahaan in lagu xoojiyo aayaddii ahayd wahuwa alcaliyu alcadiim alla waa kii sarreeya oo weyn takaadu samaawaatu yatafatarna min fowqihinna nimankaa hadalkaa xun ay ku hadleen waxay sigaysaa samaawaadku inayba dhambalmaan oy jeexjeexmaan oo mid walba midda ka sarraysaahe ay ku dul baaba'do waxaa kaloo kutusinaya bay leeyihiin alsamaau munfatirun bihi samadii way la jejabaysaa maalinkaas oo yowma alqiyaamaha sababtiis yay samadii dildillaacaysaa ahlucilmiga qaarkood yaa ku fasira maarata maadaama alle uu soo degaayo soo degiddaas alle yay la dildillaacaysaa kaana wacduhu mafcuula yabooha allana wuxuu ahaaday mid la falo sidaa darteed buu leeyahy shaarixu ahlu sunnuhu way soo arooriyaan iyagoo aan iskhilaafsanayn xadiidkan way soo arooriyaan mana fiiriyaan waxa isnaadkiisa ku jira oo taagdarada ah ama maaragtay nin majhuul oo ku jiray wax noocaas oo kale ah ma fiiriyaan buu leeyahay shaarixu marka wuxuu ka hadlay faa'iido oo macnaha ku saabsan kucamalfalka lagu camalfalayo xadiidka daciifka ah wuxuu leeyahay culammadii dambeysay qaar ka mid ah yaa waxay sheegeen buu leeyahy in xadiidka daciifka aan lagu camalfalaynin xagga caqiidada iyo xagga fiqiga toona laakiin salafkii a'immadu manhajkoodu wuxuu ahaa dariiqoodu wuxuu ahaa in xadiidka daciifka ah aan loo soo daliilsan asal iskiis u taagan oo wax ku dhismaan sida ibnu teymiya uu yidhi ahlulxadiidi laa yastadiluuna bixadiidin daciifin ahluxadiidku sooma deliilsadaan xadiis daciifa fii aslin min usuuli asal usuushi ka mid ah oo gaarkiisa u taagan uma soo deliilsadaan bal eh waxay usoo deliilsadaan ima fii ta'yiidihi in asalkaas la xoojiyo aw fii farcin min alfuruuc ama farac furuucdii ka mid a in loo soo deliilsado marka wuxuu ka wadaa buu leeyahay in ahluxadiidku xadiidka daciifka ah ay fiqiga u soo deliilsadaan waana manhaj la yaqaan buu leeyahay a'immadii maalik iyo shaafici iyo axmed iyo culimmadii kale maarata axaadiista qortay waxay soo deliilsadaan axaadiiska daciifka ahayd yani waxay u soo deliilsadaan wixii fiqhiyaad iyo wax noocaas oo kale furuuc ah maxaa yeele xadiiska daciifka ahaa ayaga agtooda waa uu ka fiican yahay waxa dadka maskaxdooda ka soo baxa oo qofku ra'yi uu iska keensado xadiidka daciifka ka xoog badan laakiin xagga caqiidada haddii xadiidkii daciifka ahaa uu asal uu yahay oo caqiidadaasi aan xadiidka daciifka mugi meel kale ku soo aroorin lama qabsanaya buu leeyahay sababtoo daciifa looma soo deliilsado asal usuusha ka mid ah caqiidana laguma dhiso laakiin waxaa shardi ah inuu xadiidku markaa saxiix yahay haddii asal wax lagu dhisaa ay tahay arrintu xadiidkii xasanka ahaa laakiin khilaaf baa ka taagan xadiidka xasanka waa waa ka hooseeyaa wax yarkii saxiixa ahaa laakiin wuxuu leeya iyada lafteeda waxaa saxiixa in uu yahay sida xadiidka saxiixayo oo kale oo lasoo xujaysanayo laakiinse xadiidka daciifka ahaa hadduu ku soo arooro xoojin la xoojinayo wax nusuus kale ay ku tusinayso iyo maalan iyadoo wax kale uun lagu quweyeynayo oo lagu xoojinayo culimmadii sunnadu waa ay sameeyeen sidaas buu leeyahay haddaad u fiirsatuu ku leeyahay kitaabka alcarshi la yidhaahdo oo ibnu abi sheyba uu leeyahay waxaad helaysaa in asaaniidda kitaabka ku soo aroortay ile kulligiis waa wada asaaniid ma ogtahay marka saddex loo qeybsho qeyb ahaan ay saxiix tahay kuwa soo haray laakiin waana lixdan isnaade waa daciif buu leeyahay laakiin maadaama asal sugan loo soo daliilsanaayo ile carshigii waa wax sugan ma ogtahay saasaa loo soo daliilsaday buu leeyahay marka culimmaduna arrinkaa markay saas yeelayaan ay saa u dhaqmayaan asal bay ka duulayaanoo ah in xadiidkii haddii uu daciif yahay oo uu kulansado arrimo xoojinaya asalkii iyo wax kaloo maaragtay cusub oo macnaha asaga uu bilaabaayo waxay u soo daliilsadaan marka xoojintii wixii asalka ku sugnaa laakiin wixii uu la gaar noqday xadiidkaas daciifka ahi oo xagga caqiidada ah ama arrin haybi ah oo aan maaragtay la arkaynin oo naga qarsoon ma sugan buu leeyahay sida xadiidka hadda aan maarata annaga aan hadda akhrinay oo kale sababtoo ah waxyaabo suganna waa uu kulansaday oo waxaa ku jira waxyaabo nusuustii ayidaya in markaa saas loo soo arooriyo wax dhibay kuma jiraan wuxuu kaloo kulansaday qayladii carshigu uu qaylinayey laakiin xadiidkan moogihii meel kale laguma hayo sidaa darteed waxaan leenahay dhawaqaas carshigu waa dhawaaqaa la leeyahay sugi mayno sababtu waa maxay meel kale kuma soo aroorin ilaa xadiidkan buu ku soo arooray xadiidkanna waa kaas aha waa taagdarray waxbaa lagu sheegay laakiin waxaa la dhihi karaa catiidku wuxuu ku macno yahay alsamaau munfatirun bihi iyo takaadu samaawaati yatafatarna min fowqihinna iyo labada aayadoodoo maaragtay xoogaa ka hor uu shaarax laftiisu soo sheegay wuxuu leeyay marka culimmadii dambeysay gaar ahaan markii madrasata ahlilxadiid hindiya ay macnaha ka istaagtay sababta meeshaas tacasub badana ka jiri jiray madhabka xanafiga yani shaarix warkaa male anaa kusii cadaynaya niman maaragtay madhabka xanafiga aada ugu tacasuba yaa jiray oo sunnaduna aysan ku xoog badnayn marka ahlulxadiidkii baa aada iyaguna u xoogeystay ilaahay haddana waa malaayiinay gaaraan ahlulxadiidkii wuxuu leeyahay markay halkaa maarata ka istaageen waxay xoogaa talaxtag yar ku sameeyeen buu leeyahay in xadiidka daciifka lasoo daliisado sideedaba diidid la diidaayo markaasaa bilaadda islaamka oo kalena warkaas uu soo gaaray arrinku waa u batay buu leeyahay ilaa loo maleeyey inuu yahay madhabkii saxdaa uu kaas yahay laakiin dariiqii saxdaa kaas maahan buu leeyahay ahlucilmigii horena dariiqadoodu marata way khilaafsan tahay buu leeyahay taas dariiqada ahlucilmigii hore waa sida hore aan soo sheegnay oo inaan xadiidka loo soo daliilsanin asal maarata usuushi ka mid a laakiin ama asalkaas in la xoojinaayo ama farac in loo soo daliilsado wax mushkila malehay leeyihin marka wuxuu leeyahy shaarixu asalkaas marka aan xooga badnayn oo ah inaan xadiidka daciifkaa lasoo daliilsan karin marnaba yaa dadka qaarkood waxay malaayeen buu leeyahay intaa macnaheedu ay tahay in xadiidka daciifkaa uu la macno yahay kii la been abuurtay marnaba uusan wax qiimaa lahayn oo in la keenaba ama kutubta lagu sheegaba ay tusinaysaba qofka cilmigii ka hadlaya in cilmigiisu uu taag daranyahy shaarixu marka wuxuu leeyahy arrinkaa arrin wanaagsan maaha haa buu leeyahay waxaa munaasaba qofkii xadiis daciifa soo daliilsadaa inuu caddeeyo xadiidkan inuu taag daran yahay haddii taagdarradiisu ay tahay wax aan maaragtay la xamili karin oo aada u sii liito marka waa in taagdarradiisa la caddeeyaa kadibna la sheegaa wixii faa'iidooyinah oo laga qaadan karo kadibna la sheegaa wixii faa'iidooyinah lagala soo bixi karo sidii maaragtay aan qawaaciddii hore kusoo sheegnay haddaad kutubtii ahlucilmiga fiirfiiriso iyo kutubtii ahluxadiidkii horeeyey iyo kuwii xataa wakhtigii dhexe joogay ilaa wakhtigan dambe lasoo gaaray waxaad arkaysaa in manhajkooda uu saa ahaa oo kutubta tafsiirka iyo kutubta xadiidka iyo kutubtii maaragtay wacdiga iyo raqaa'iqda iyo ka hadlaysay dhammaantood waxaad ku arkaysaa in xadiidka daciifka ahaa ee lasoo maaragtay xujaysanayo laakiin aan asal loo xujaysanaynin ee asalkii uun xoogaa lagu xoojinayo taas baad arkaysaa buu ku leeyahay warkaas dheer oo aan soo laqbaynay wuxuu ahaa warkii sheekh saalix ibn cabdilcasiis ibn muxamed ibn ibraahim al sheekh wuu ku sharxaayey kitaabkii usuul iimaanaha gaar ahaan xadiidkii hadda ugu dambeeyey oo ka hadlaayey masaladii maaragtay carshiga ku saabsaneed iyo inuu alle carshiga ka sarreeyo carshiguna uu samaawaadka ka sarreeyo iyo iyo maaragtay qaylada carshiga iyo wax noocaas oo kale ah waa kii marka ku khatimay masalo uga hadlaayo soo aroorinta la soo aroorinayo ee xadiis daciifa oo uu ku dheeraada kolley waxaan rabaa inaan baraarujiyo uun laba mas'alo tan koowaad ee hadalkan sheekh islaan ibnu teymiya uu ka soo naqliyey oo ku saabsanaa in ahlu sunnuhu aanay soo daliilsanin xadiidka daciifka ah inaanay u soo daliilsanin asal usuushi ka mid ah ee waxay u soo daliilsadaan ama u soo arooriyaan xoojinta asalkaas ee waxay u soo arooriyaan xoojinta asalkaas ama farac furuucdii ka mid ah marka faracaasi ma farac la xoojinaya isagu mase waa mid isaguna bilow ah oo xukun baaba lagu dhisayaa taas xoogaa in aada la ysaga hubiya u baahan tahay kolley meel kale anugu waxaan ku arkay sheekh islaam ibn teymiya oo leh naqli nin mubtiluhu uu soo naqliyo uu ka hadlayay wuxuu leeyahay haddiiba laga soo qaado in warkaa uu soo guuriyey uu soo guurin lahaa nin ka mid a a'imadii taabiciinta waa odayaashii macnaha taabiciinta saxaabada maaragtay la kulmay ee cilmiga ka qaatay laakiin saxaabadii ka werin maayaan waxay ka werinayaan rasuulka alla sal alla ly slam taas marka waxay noqon lahayd uun khabar mursalaa la yidhaahdaa sababta saxaabigii waa ka maqan meesha taabicigii baa maaragtay qaala rasuulullahi sal slam dhahaaya marka sheikhu wuxuu leeyahay laa yahbutu bihi xukmun fii farcin min alfuruuc ku sugnaan maayo xadiidkaas mursalka ah xadiidka mursalka ahuna waa min aqsaami daciif marka xadiidka mursalka ah ama khabarka mursalka ah ku sugnaan maayo xukum fii farcin min alfuruuc farac furuucdii ka mid ah meel kale marka wuxuu leeyahy isagoo ahlu xadiidka difaacaya yacni xadiidka oo la raacaahu wuxuu u baahan yahay marka ugu horreysa in xadiidku uu saxiix noqdo tan labaadna in macnihii xadiidka la fahmo sida qur-aankaba maaragtay raacitaankiisa wuu ugu baahan yahay in macnihiisa la fahmo qur-aankii sugnaashihiisa iyadoo warkama taagne meel kalena wuxuu ku yidhi manhaaji sunna juska toddobaad safxada saddex boqol iyo labo wuxuu leeyahay naqli shiiciga uu radinayo uu soo naqliyey buu ka hadlayaa wuxuu leeyahay waxaan kaga raalli noqon lahayn naqligaas laba arrimood tan koowaad inuu isnaad ku soo wariyo isnaadkaasuna uu yahay waxa ahlu cilmigu ay xujaystaan masaa-isha la isku haysto haba noqotee masale farci ah yani asalka hadlimaynu le annaga u kaadi waxaan shicigaan hadda uu soo delisanay asal ahayd markaasuu xadiis aan jirin oo xataa mawduucnimo aan lagu arag iska soo deliilsada markaasu wuxuu leeyahay haddii haddii masaladu farciya ay tahay xataa waxaa loo baahnaa buu leeyahay in sanad lagu soo arooriyo sanadkaasuna uu yahay waxa ahlucilmigu ay xujaystaan ama qof culammadii xadiid ka mid oo ahluxadiid ka mid ah oo ay dadku ictimaadaan oy cuskadaan markuu wax tasxiixiyo xadiiskaas waa saxiixu yidhaahdo fannigan aada u yaqaana wuxuu leeyahay marka maxaa yeelay haddii laba ninoo fiqiga yaqaanaahi ay masale isku qabtaan oo doodu dhex marto waana farac furuucdii ka mid ah xujadu kuma qumayso ninkii lala doodaayey ilaa bixadiidin yuclamu annahu musnadun isnaadan taquumu bihi alxuja aw yusaxixuhu man yurjacu ilayh fi dalik xujadu kuma qumteen buu leeyahay kii lala doodaayay ilaa xadiid la og yahay inuu ku soo arooray isnaad xujadu ku qumayso ama uu waa saxiix leeyahay isnaadkaas uu saxiixinayo qof loogu noqdo cilmigaas laakiin daan isnaadkiiba aan la gelinayn isnaad ba lama hayo culammadii naqliga lagu yaqaanana isnaadkaasu wax jira waayo ma laha oo sugi maayaan de marka arrintaas marka see lagu ogaanayaa buu leeyahay maxay marka macnaha leedaha gaar ahaan annagu hadda furca farcanba hadda aan ka hadlayn laakiin ninkan shiicigaah usuul usoo dilsanay waxaan gaar ahaan masaa-isha usuusha ee ay ka dhalinayaan nimankan raafidadaha oo shiicada ahu in la tacniyo oo wax laga sheego salafkii ummaddan iyo saxaabadii iyo ummaddii badankeed marka lama aqbali karo xadiid aan sanadkiisa la garanaynin ahlu cilmiguna aanay sugaynin caalim waa saxiix yirina aan lahaynin marka ibnu taymiya ee arrinkiisa dantaa uga baxo sheikhu waa kii ishaaray masaladan in eh, xadiidka daciifka laga fogaado waxay ka soo bilaabatay waa kii yiri dhinacaas iyo hindiya oo ahlulxadiidka meeshaa joogay yaa maarata masaladaas aad eh, u bilaabay wadamada kalena kadib ay ku faaftay kolley eh, kitaab laga qoro masaladaas xadiidka daciifka ah xukunkiisu muxuu yahay ma la deliishan karaa masale ma deliishan karo waxaa macnaha an iila horreysay casrigan qof wax ka qora sheekh cabdiraxmaan yaxya almucallimi oo isagu kolley muddo ku noolaa hindiga shan iyo labaatan sano meelahaas waa ku noolaa meesha waxaa dhici karta hataa kitaabkaas inuu halkaas ku qoray laakiin waa kitaab maaragtay aad cilmi uga buuxo oo si xoog leh maaragtay masaa-ishii uga hadlay ku saabsanayd maaragtay in lagu camal falo xadiidka daciifka ah inkastoo sheekh saalex waxa uu xoogga saaray isaga ay ahayd yacni horta ma la sheegi karaa sideedaba ma la soo aroorin karaa xadiidka daciifka ahaa iyadoo asal maaragtay lagu xoojinayo ama farac lagu sugayo saasoo kale isagu marka uu dhinacaas u dhigayo laakiin badanaa sheekh maalim wuxuu ka hadlayo waa maxay ma lagu camal fali karaa xadiidka daciifka ah ile waxa ay yani xataa salafka waqtigiisa laysku haysan jiray waxay ahayd ma lagu camal fali karaa marka inaan xagga xukum ahaan lagu camal fali karin ahlucilmiga qaarkoodaba soo naqliyey oo uu shiikhu macnaha wax ka soo naqliyey yani ahlucilmiga qaarkood yaa waxay soo naqliyeen in la isku waafaqsan yahay oo ay tahay masale ijmaac ah in aan xadiis daciifa xukun loo soo deliisan karin xukunku macnaha kaas farciga laftiisa laga hadlaya maadaama ku camalfalka xadiiska daciifka ahaa looga baqaayo in bidca maaragtay lagu dhaco khatartiisu way badan tahay waa in aad la isaga ilaaliyaa marka warkan sheekh saalex uu sheegayo oo ah kitaabaha maalan lagu soo arooriyaa wax maaragtay la wada yaqaan waayo oo hadda kutubta sunanka iyo masaaniidda iyo kulli waa ay ka buuxaan axaadiis maaragtay wax ku jiraan ama qaarkood xataa ay mawduuc yihiin oo culimmadu markay sanad kusoo arooriyaan waa iska baarayaan bay le dadku way garanayaan wixii daciifana qaarkood maaragtay waxaa dhici karta in hadhow wax xoojiyaya loo helo marka saasay usoo aroorinayaan wax kasta oo ay soo arooriyaan waa xujo ma laha waxaan usoo aroorinay in la xujaysto iyagu kama wadaan marka ahlucilmiga kutubtooda ku qoraaya axaadiista marka qaarkood sanadkooda aan xoog badnayn macnaheedu maaha ha lagu camal falo maaha waa inaan la isku qasin camal falkii iyo macnaha soo aroorinta ay culimmadu soo aroorinayan dad baa marka aad u ceebeynaya culimmadii soo aroorinta ay soo aroorinayen kutubta ku sheegayeen taasuu marka sheekh saalex uu ka qaylinayay marka waa in labada masale ay kuu kala baxsan tahay qofkuna uu diinkiisa ilaashado oo aanu fududaysanin in lagu camal falo xadiidka daciifka ahaa wabillahi towfiiq
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idiin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online